bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى bab ma jaءa mثl الmؤmin الqاriئ lلqur'an وغayr الqاriئ baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid mathalu lmu'mini alqaari'i mu'minka akrinayo lilqur'aani qur'aanka iyo wagayri lqaari'i iyo midka aan akrinaynin qur-aanka oo kan qur-aanka akrinaya aan ahayn qaala xadatanaa qutaybatu waxaan ku jirnay kitaabu lamhaal amhaashaas ayuu markaa qeyb ka yahay baabkanna qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa abu cawaanata can qataadata can anasi can abi muusa alashcariyi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama mathalu lmu'mini mu'minka tusaalihiisa aladii yaqra'u lqur'aana qur-aanka akrinayo kamahali lutrujati oo kale wa utrujada nooc markaa fawaakihda ka mid oo liinta shabaho weeyaan riixuhaa ayibun riixdeedu waa wanaagsan tahay wa طacmuhaa dhadhankeedana طayibun waa wanaagsan yahay wa mathalu lmu'mini mu'minka tusaalihiisa aladii laa yaqra'u lqur'aana qur-aanka aan akrinaynin ka mahali tamrati timirta oo kale wa laa riixa lahaa caraf ma leh wa طacmuhaa dhadhankeedana xulun waa macaan wa mathalu lmunaafiqi munaafiqa aladii yaqra'u lqur'aana qur-aanka akrinayo ka mahali rayxaanati rayxaanada oo kale wa riixuhaa ayibun yacnii waxa kasoo baxaayo wax caraf badan riixdeedu waa udgoon badan tahay wa dacmuhaa dhadhankeedana murun waa qaraar ile nifaaqaa ku jire wamathalu marka inuu qur-aanku in munaafiqna aqri karo mu'minna aqrin karaa laga qaadana xadiidka nacan oo qur-aanku ay dhici karto qofka isagoo munaafiqun ilaahayba aaminsanayn oo diin aan aaminsanayn inuu aqrin karo ayb sida salaadaba ay u tukan karaan ay u tukadaan iyo wamaa ilaa dalika waxii lamidha ayb wa mathalu lmunaafiqi munaafiqa tusaalihiisa aladii laa yaqra'u lqur'aana aan qur-aanka akrinaynin ka mahali lxandalati xandalada oo kale waa qaradameeraadka riixuhaa murun dhadhankee carafteedu waa qaraar waa xun tahay wa dacmuhaa murun dhadhankeeduna waa qaraar marka wuxuu isku daray marka wax kasoo baxayana wax fiican maaha waxa gudihiisa ku jiraana oo qalbigiisa ku jiraana wax fiican ma aha leanna waxa kasoo baxaya maba ahanba qur-aan ile qur-aan maba akrinaye ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix ayb waqad rawaahu shucbatu xadiidka shucbaa wariyey can qataadata ayضa qala xadaana alxasan bnu caliyin alkhalaal wagayru waaxidin qaluu xadaanaa cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam aلصancaaniyu qaala ahbaranaa macmarun wahuwa macmar bnu rashid abu curwa alyamani can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slama mathalu lmu'mini mu'minka tusaalihiisa kamahali zarci zarciga oo kale waayo bal balka zarciga marka waa wixii bal leh waayo ama gelley ha noqdo ama ha noqdo masage ha noqoto ama waxay doonta ka mathali zarci zarcigii waxyaabaha la abuurtee dalaga ah oo kale waayo balka ah leh laa tasaalu riyaaxu dabayluhu ka zuuli maayaan tufayi-uhu inay dhaqdhaqaajinayaan geedkani geed jiridiisu weyn tahay maaha marka dabayshu xagga iyo xagga bay u dhaqdhaqaajinaysaa ayb waxaana laga wadaa marka qofka mu'minkaa geedka wajhu shabaha ka dhexeeyaa waxay tahay qofka mu'minkaahna wuxuu ku dhaqdhaqaaqayaa yacnii imtixaan ilaahay xaggiisa ka ahaaday waa xanuunsanayaa mar waa caafimaadayaa sida geedkan marna uu dhulka u tegayo haddana uu usoo kacayo oo kale tusaaluhu sidaas ayb oo muuminkii marka waa la imtixaanayaa imtixaankaa ku dhacayo ayaa ilaahay dembi dhaaf uga dhigayaa dembigii ou galay qiyaamaha ilaahay wuxuu u tegayaa isaga oo nadiif ah walaa yazaalu lmu'minu mu'minku ka zuuli maayo yusiibuhu inuu asiibayo balaa-un dhibaato imtixaan wajhu shabihi qey wax kamida marka meeshaan ku yaalla oo mu'minkiina sidan waaye geedkan zarciguna waa sidaas maadaama isagu male jirid adag ma leh jirid adag maadaama una uuna lahayn dabayshii baa dhaqdhaqaajinayso mu'minkiina wuxuu ku gedgedoomayaa imtixaan iyo sidaas oo kale ayb wamahalu lmunaafiqi munaafiqa tusaalihiisana kamahali shajarati اlarzi geedka shajarati alarzi la yidhaahdo oo kale wa shajaratu larzi waa fasiilo waxay ka mid tahay sinowbarka alfasiila sinowbariya ayay ka mid tahay waxaana laga samaystaa alwaaxda iyo alaabta guryaha iyo ayaa laga samaystaa waa geed alwaax laga samaysto jirid toosan buu leeyahay jiriddiisu waa waa toosan tahay marka wax dhaqdhaqaajin karaa male iyadu marka jirid toosan oo adag buu leeyahay dhinacyadana waxaa ka baxayo laamo alwaaxdana laga samaystaa waana ka duwan yahay geedkan shawriga la yidhaahdo oo hadda geedaha innaga dalkeenna ka baxo geedaha ugu toosnaanta badan ee alwaaxdana laga dhigan karo waa geedkan shawriga la yidhaahdo nacam shajarati sinowbar ayaa marka la dhahaa shajarat larzida luqada ingiriiska waxaa lagu yidhaha pine pine ma aqaan marka kulley af soomaali ma ma geed kulley af soomaali ku garan maayo aniga marka wuxuu leeyahay kamahali shajarati alarzi weeyaan oo kale laa tahtazu ma yacni dhaqdhaqaaqayso oo iyada marka ma dhaqdhaqaaqaysa maxayna la dhaqdhaqaaqaynin jirid toosan bay leedahay adag salkeeda iyo jiriddeeda waa adagyahay ma dhaqdhaqaaqaysa marka laa tahtazu ma dhaqdhaqaaqayso xataa tustaxsada ama xataa tastaxsida ilaa ay gaarto waqtigii la goosanayay ma dhaqdhaqaaqayso waqtigii la goosanaya marka la gaarana iyada dhan marka waa la gooynayaa ila alwaax baa laga dhiganayaa ayb xataa tustaxsadana waa la dabdiye tastaxsidana waa la dabdiye ayb xataa tastaxsida yacni ilaa ay waqtigii la goosanayay gasho tustaxsada ilaa la goosta iyada goosashadeeduna waxay tahay in markaa yacni markaa unbay dhaqdhaqaaqaysaay oo la goynayo oo masaarta ama faaska un lagu wado macnaheedu marka waxay tahay qofkan munaafiq yacni munaafiqa ah ee ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka haystaa belada iyo imtixaankii baa laga haysanayaa ilaa markaasi ou markaa qiyaamaha marku tago wixii oo dhan ba lagu halaago ayb alqaadi ciyaad mashaariqu lanwaarka waxa uu yidhi xataa tan tastaxsida tanqalica ilaa ay siibanto min asliha min alxasdi wa huwa alisti'saal warawaahu bacduhm tustaxsada wlwjahu bihi huna bifatxi اtaa'i wakasri الsaadi tastaxsida tanqalica macnaha saas xadiidka macnihiisana waxay tahay ana almu'mina xayثu jaءahu amru اllahi qofka mu'minkaa mar alla amarka alla meel allaale meesha uga yimaado in daaca lahu waa u hoggaansamayaa fain waqaca lahu khayru khayr hadduu u dhaco farixa bihi washakar waa ku farxayaa waana ku shukrinayaa wain waqaca lahu makruuhun waxa uu dhibsanaya haddii uu ku dhacana sabara waa sabrayaa warajaa fiihi alkhayra waاlajra khayr iyo ajar buu ka rajaynayaa faida indafaca canhu haddii uu markaa yacnii wixii shartii iyo dhibkii uu ka tagana ictadala waa toosnaanayaa shaakiran sida geedaasba balka a markay dhulka gaarto oo dabayshii ay istaagto haddana waa soo laabanaysa wاlkaafiru gaalkuna laa yatafaqadhu اllahu bاkhtiyaarihi bal yaxsulu lahu taysiiru fi اdunyaa gaalka addunyada taysiir baa u xasilayo liyatacasara calayhi اlxaalu fi اlmacaad si qiyaamaha xaalku ugu adkaado xataa ida araada allahu ihlaakahu alla marku doono inuu halaago qasamahu dhabarkuu ka kala jebinaya fayakunu mowtuhu ashadda cadaaban calayhi geeridiisaa marka waxay noqonaysaa cadaab midka ugu daran isaga korkiisa mihaalku marka sidaas waay xadiidkan marka alimaam alimaam alxaafid ibnu rajab alxambaliyu raximah اllah risaalow ka alifay xadiidkan oo yacni xadiidkan sharaxiisa sharax fiican buuna ka bixiyey waana madbuuc risaaladiisaoo waxay ku daabacan tahay dimna majmuucati rasaa'ilihi qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa isxaaq bnu muusa qala xadaثna macnun qala xadaثna malik can cabdالlahi bni dinar can ibni cumara ana rasuula اllahi sal ه l slama qaal ina min الshajari geedaha waxaa ka mida shajaratan geed laa yasquط waraquhaa caleenteeda ma dhacayso wahiya mathalu lmu'mini mu'minkay tusaalihiisu tahay xadiثuunii maa hiya ii sheega waxa ay tahay qaala cabdullaahi cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi fawaqaca annaasu dadka waxay ku dhaceen oo dihnigoodana ku dhacay fii shajari اlbawaadi geedaha baadiyaha wa waqaca fii nafsihi nafsadeyda waxaa ku dhacay annaha اnaqlatu geed timireed inay tahay faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yihi hiya naqlatu waa geedtimireedka fastaxyaytu waan xishooday yacnii wuxuu ujeedaa an aquula inaan dhaho qaala cabdullaahi wuxuu yidhi faxadadtu cumara cumar baan u sheegay biladii waqaca fii nafsii waxa igu soo dhacay faqaala waxa uu yidhi laan takuuna qultahaa inaad ahaato inaad tidhi yaa axabu ilaya la igaga jacayl badan yahay an yakuuna lii inuu ii ahaado kada wakada inaad dhihi lahayd baa la igaga jeclaan lahaa waxaaye waxaa inaan helo yacnii najaabadiisa iyo meesha uu taagan yahay iyo fahamkiisa inuu soo baxo ayuu jeclaa qaala haadaa isagana marka dee abu bakar iyo cumar meesha mar hadday joogaan haybatan lahum ayuu u aamusay isagana marka wax fiican buu sameeyey cumarna wax fiican buu tamaniyey qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala wfi lbaabi can abi hurayrata qaala baabu maa jaءa mahalu الsalawaati اlhamsi shanta salaadood tusaalahooda wixii ku yimid qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna leyثu can ibni اlhaad huwa yaziid bn cabdاllahi bn اlhaad can mxamed bn ibrahim can abi salamata can abi hurayra ana rasuula اllahi sal ly slama qaal ara'aytum bal ii sheega low ana nahran webi haddii bibaabi axadikum midkiin iridkiisa uu maro uu yahay yaqtasilu fiihi uu ku qubaysanayo kula yowmin maalin kastaa khamsa maraatin shan jeer hal yabqaa ma baaqi noqonayaa min daranihi wasaqdiisa wasaqdiisa xaggeeda shay-an maka shay yacnii shay-un ma baaqi noqonaya qaaluu waxay yidhaahdeen laa yabqaa min daranihi shay-un wasaqdiisa xaggeeda shayna ka baaqi noqon maayo qaala wuxuu yidhi fadalika kaagaasi mathalu salawaati alkhamsi shanta salaadood tusaalahood waaye yamxu llaahu ilaahay wuxuu ku tirtirayaa bihinna iyaga alkhataayaa gafafka salaadaha shantaana waxay la mid yihiin xagga nadaafadda iyo dahaarada macnawiga ah qof webi iridiisa horteeda uu maro oo markaa yacnii maalinkii shan jeer ku qubaysanayo ninkaa wasaqdiisa waxba ma ma harayaan qofkana dunuubtiisa waxba ma harayaan salaadihii marka dunuubta iyaguna way dhaqayaan sida webigaas qofka uu uga dhaqayo wasaqda xisiga ah ee ku taallo ayay salaaduhuna qofka uga nadiifinayaan wasaqda macnawiga ee dunuubta ah ee qofka ku taalla dunuubta marka acmaashaas lagu dhaafayo waa dunuubta saqaa'irta sida aktaru ahlilcilmi ay u badan yihiin bacd alaxaadiidna waxaa laga fahmayaa mararka qaar acmaal in lagu dhaafayo dunuub waaweyn in lagu dhaafayo oo nebiga xataa uu leeyahay waa loo dhaafayaa wain fara min azaxfi iyo sidaas oo kalena waxyaaba sidaas oo kalena marka way jiri karaan qaala wafi lbaabi can jaabirin qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna bakr bnu mudrin mudr alqurashiyu can ibni اlhaad naxwahu qala baab xadaثna qutaybatu qala xadaثna xamaad bnu yaya ab xamaad bnu yaxya اlabax wahuwa abu bakr aلsulamiyu saduq yukdi rawaa lahu abu dawuud fi fi kitaabi اlqadr wالtirmidiyu can habit اlbunaniy can anasi qaala qala rasuulu lahi sal slm mahalu umatii ummadayda tusaalaheeda mathalu lmatari roob tusaalihii oo kala way laa yudraa la garan maayo awaluhu kiisa hore miyaa khayrun markaa yacnii khayrku uu ku jiraa uu yahay am aakhiruhu mase aakhirkiisa roobku markuu soo da-ayo dhibicda barakada ay ku jirto ama wax kusoo dhalanayaan ma tan horaa mase tan dambe la garan maayo ummaddayduna sidoo kale waaye maxaa loo jeedaa marka waxaa laga wadaa kuwii hore iyo kuwa dambe ayaan la kala garanaynin wax fadli badan xadiidka macnihiisa sidaas miya yacnii ummaddeyda kuwii hore asxaabta iyo kuwa dambe wax fadli badan lama kala garanayo miyaa laga wadaana maya sidaa maaha almuraadu bi hada waxaa loo jeedaa nafcuhum fii bathi shariicati yacnii ummadda waxaa ka dhexeeya sharciga inay faafinayaan oo ay dadaalayaan ummadda nebi maxamed sal ll ly slam hawka ha kala badnaadeen hadday doonaan marka shareecada faafinteeda yacni nafciga ku tacalluqo iyaga nafcigooda ku saabsan shareecada faafinteeda ayaa loo jeedaa laa ana hunaaka taradudan fi lafdaliyati ee lagama wado xagga afdaliyada taradud ka jira ma aha macnuhu ee macnuhu waxay tahay sida kuwii hore sharcigii iyo diinta alle ay u faafin jireen kuwa dambena waa u faafinayaan ayb oo weliba waxaa dhici karta in la helo dad qeyb libaax le ka qaato diinta faafinteeda iyo shareecada nooleynteeda iyo ee macnuhu shareecada nooleynteeda iyo faafinteeda dadkii hore keliya kuma koobno way macnaha oo ummadda kuwooda dambana dad baa saasa yaa la helayaa ee xagga afdaliyada nebigu isagaaba sheego khayrunaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ayuu yidhi macnahaas ayaa marka uu tawjiihiyey aturabishti ayb sharxiisa qaala wafi lbaabi can cammaari wacabdillahi bni camrin wabni cumar xadiidka marka waxaa ku sugan bishaaro oo ummadda ummadda qeybteeda dambe inayna isdhiganin oo iyaga laftooda ilaahay inuu ku anfici karo dadka oo qof marka ilaahay shareecadiisa inuu ku anfaco cilmi badan intuu barto maalan yacni shubuhaadkana diinka ka celiyo xaqana dadka u bayaaniyo mid ilaahay marka xooggiisa iyo kartidiisa iyo awooddiisa in ilaahay sharcigiisa ku faafiyo uu ku hirgeliyo mid ilaahay marka yacni diinka cadowgeeda cadowgiisa iyo la dagaalankooda inuu ilaahay intuu u furo intaaba marka ummaddan dambe in laga heli karo marka bishaaraa ku sugan qofku inuunan isdhiganin meelna seexanin ee isagu marka ummaddu meel uun inuu u daboolo oo u buuxiyaa laga rabaa ayb ee waana la arkayoo dadkii dambe waxaa lagu dhex arkay ama muta-akhiriinta dad aada diinta ilaahay u nooleeyey wa minhum shaykhu lislaam ibnu taymiyaba ka mida oo yacni ruduuddiisu waxay gaartay xataa nasaarada waxbuu ka qoray shubuhaadkooda yahuudda sidoo kale falaasifada falaasifada malaaxidada ahaayo diinlaawayaalka ahaa oo diinta ishkaalka ku keeno u jawaabay firaqii iyagoo islaamka u nisbo sheeganaya qalloocnaa waa u jawaabay jihaadkii iyo yacni diinka xawsadiisa iyo dhulkiisa ilaalintiisa waa ku dadaalay marka wuxuu ahaa nin marka aada dhinacyo badan ilaahay ka dhammaystiray haddana maca daalika waqtigii ou noolaa qarnigii sideedaad ay qarnigii toddobaad iyo yacni sideedaad ayuu noolaa labadaas waqtibou kala ayuu labadaa qarnibou noolaa waqti dambe waayo markaad fiiriso waha wahaakadaa marka ayb bishaaraa marka qofka ugu jirto qofku waxaa un daran inuu iska ahaado qof aan meelna ku filnayn oo un iska taagin wax uu ku filan yahay aan jirin aan ka ahayn wixii wax ku filnaa naqdintooda bis un hay qala wafi lbaabi can camaarin wacabdillahi bni camrin wabni cumar qala hada xadiidun xasanu gariibu min hada lwajhi qala wayurwى can cabdالرaحman bni mahdiy anahu kana yuhabitu xamaada bna yaxya alabax wa kana yaqulu wuxuu dhihi jiray huwa min shuyuukhina qaala baabu ma jaءa mahalu bni aadama waajaluhu waamaluhu baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid mahalu bni aadama bani aadamka tusaalihiisa waajaluhu wixii ku yimid waqtigiisa iyo waamaluhu iyo yididiiladiisa qaala xadaanaa moxamed bnu ismaaciil qaala xadaanaa khalaad bnu yaxya qala xadaanaa bashiir bnu lmuhaajir qala akbaranaa cabdullahi bnu buraydata can abiihi qaala qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam hal tadruuna ma garanaysaan maa mahalu haadihi wa haadihi maa mahalu haadihi tan tusaalaheeda waxa uu yahay iyo wahaadihi tan waramaa wuxuuna tuuray nebiga bixasaatayni laba dhagax laba dhagax buu tuuray tan iyo tan tusaalaheeda ma garanaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen allah wa rasuuluhu aclam alle rasuulkiisaa ku ogaal badan qaala waxa uu yidhi haadaaka midkaagan yani midkaagan fog ayay ka dhigan tahay labadooda fogaanshuhu waa kala waa nisbi yani labadan dhagax kooda fog oo adiga kaa fog waanaan haadaaka kaagan alamalu waa yididiilada wa haadaaka kaaganna dhow alajalu waa waqtigii laba dhagax buu tuuray labadooda marka midna waa soo sokeeya midna waa xaggeeya kan xaggeeyo waa amalka iyo yididiilada qofka waxa uu yididiilsanayo ee waxaa soo qaba berri berri damba kaa qaba sanadka bacdi meeshaas aad bil kadib halkaa tag wahadaaka alajal midkan dhowna waa waqtigiisii waay marka waqtiga kan dhow marka uu gaaro ma dhaafayo ma gudbayo kaa kale u gudbi maayo marka ajalkii iyo amalkiina waa kuwaasa bani aadamka marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa inuu xirsi badan yahay iyo dadaal oo adduunyada yacni nolosheeda iyo yididiilsigiisu inuu dheer yahay ee waqtigiisa alla u qoray inuu ka badan yahayba yididiiladu inay ka dheer tahay qala hada xadiidu xasanu غariib min hada اlwجhi qala xadaثna اlxasan bnu caliyin اlkhalaal wغayru waaxidi qaluu xadaثna cabdالrazaaq wahuwa bnu hamaam aلصancaniyu qala akhbarana macmaru can الzuhriyi can salimin can ibni cumara qaala qaala rasuulu lahi sal l slama inama اnnaasu dadku ka ibili miatin boqol geelood oo kala boqol halaad laa yajidu rajulu qofka uu ma helaayo fiihaa iyada dhexdeeda raaxilatan mid la rarto aanu ka helaynin qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaثna saciid bnu cabdالرaحmaan almaqzumiyu qala xadaثna sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriyi can salimi can ibni cumara qaala qaala rasuulu lahi sal ly slm inama اnnaasu dadku ka ibili miatin boqol geel oo kala laa tajidu ma helaysid fiihaa dhexdeeda raaxilatan xaal aadan ka helaynin yacni mid la rarto oo rar usoo bato macnaha mihaalku waxa uu yahay ay kadalika laa tajidu fii mi'atin min annaasi man yasluxu liلsuxbati dadku macnaa xaalkooda wuxuu noqonayaa boqol qof inaadan ka helin qof u suubado in lala saaxiibo oo wafaa lahoo aan ku khayaanaynin oo daacad adiga kuu noqonayo yacni sida boqolkaas halaad oo mid laga rartaa aan ku jirin ayaa dadkuna waxay noqonayaan boqol qof in laga waayo hal qofoo lala saaxiibo alla qofoo lala saaxiibo marka qof wafi ah suxbada iyo saaxiibtinimada waxay u baahan tahay wafaa iyo yacni qofkaani qofkan inuu daacad u yahay wax u oofinayo iyay u baahan tahay ma la helaayo dadkii marka isma aaminayaan waay un dadka badankooda waqtiga hadda la noolyahay ad moodaa in xadiidka uu ka warramayo waqtigan hadda wuxuu marayaa labada isla dhalatayba inaysan is aaminaynin oo dhowr meel ku kala jiraan intay dhowr qaanadood kala galaan ayaa nin walbaa si u shaqeeyaa weliba si sir ah buu u shaqeynayaa ma oga ka kale waana dhici kartaa inuu isaga ku maqan yahayba dad un sha'ni ka dhigtay inay iskhiyaanaan un oo naftooda isku khiyaanayo maalkooda isku khiyaanayo oo isku khiyaanayo cirdigooda isku khiyaanayo midkan midka kale hadduu fursad ka helo waa isu khiyaanayaan macnuhu waxay ih hadduu fursad ka helo ma cafinayo mana dhaafayo dadku saasay ahaanayaan aw amase qaala waxa uu yidhi laa tajidu fiihaa dhexdooda ma lagu arkayo ilaa raaxilatan hal xaba maaha hal xabo sagaashan iyo sagaal waa eber hal xabaa ka fiican riwaayadaanu saasay leedahay iyada lafteeda waxay kutusay fasaad zamaan ayb qaala xadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna اlmugiiraة bnu cabdالرaحmaan can abi الzinaad can اlأcraj ayb xaafidku asaga xadiidkan hadda aan soo dhaafnay wuxuu yihi laa tajidu fii miئati ibilin raaxilaة taslxu lلrkuub lأna اladii yaslxu lلrkuubi midka in la yacni rartaa ama in la fuulaa ku habboon yanbagii an yakuuna watii'an waxaa habboon inuu yahay mid markaa hebed ah sahl alinqiyaad kaxayntiisu ay fududdahay wakada laa tajidu ma helaysid fii mi'atin min annaasi boqol dadka ka mida man yasluxu liلsuxbati bian yucaawina rafiiqahu inuu saaxiibkiis kaalmeeyo way wayaliina jaanibahu ee jaanibkiisana markaa yacni uu u jilciyo ma helaysid qurطubi isaga wuxuu yidhi abulcabaas alqurطubi aladii yunaasibu الtamhiil ma yacni tusaalaynta ama maahmaahdu waxay u munaasab noqonaysaa ana الrajula aljawaad aladii yaxmilu ahqaala الnaasi wاlxamaalaati canhum wayakshifu kurabahum caziizu اlwujuud kaالraaxilati fi اlibili اlkahiirati macno kaloo isaga qurdubi keeno wuxuu leeyahay nin dadka culayskooda qaadayo deyntooda iyo dhibka haysta ka qaadanayo murugta ka faydayo in la helaa waa yar tahay sida ay u yar tahay boqol halaad in laga dhex helo hal xabo oo markaa isaga yacni mi mid keliya la raranayo waa boqol hal unbaa rar usuu bato waxaa la mida dadku waqtiga waqtiga uu ka dambeeyo cid dadka caawiso oo yacni mashaqadooda iyo murugtooda ka faydaa yaraanaysa maa nin walbaa tiisa unba u ordayaa una soconayaa ayb qala xadaثna qtaybaة bnu saciidi qala xadaثna اlmugiiraة bn cabdالرaحman can abi الzinaad can اlأcraج can abi hurayra ana rasuula اlahi sal l slm qaal inama mahlii wamahalu ummatii aniga tusaalahayga iyo ummadayda tusaa tusaalaheeda kamahali rajulin nin oo kale waa istawqada naaran dab huriyey fa jacalat iddawaabbu daabbooyinkii marka ay gudagaleen iyo walfiraashu iyo yacnii balanbaalista yaqacna fiihaa inay ku dhacayaan yacnii dab marka la shido bahallada dabka soo jiito ama yacnii fara balanbaalista iyo waxyaabaha la midkaana ay gudagaleen inay ku dhacayaan fa ana anigu aakidun mid ku dhegan baan ahay bixujazikum guntigiina wa antum idinkuna taqaxamuuna fiihaa taqaxamuuna tataqaxamuuna waad ku daadanaysaan si marka indhala-aan baad ugu daadanaysaan fiihaa dabka dhexdiisa qaala hada xadiidun xasanun saxiix marka anna waa idin badbaadinayaa idinkuna waa isu darantihiin waayo naartii baad marka u socotaan marka meesha waxaad ka garanaya nebigu marka ahmiyadda nebigu uu noo leeyahay iyo sida allaba uu yidhi annabiyu owlaa bilmu'miniina min anfusihim leanna haddii nafteenna naloo daayo naaraan isu wadnaa isaga laakiin naartii buu naga celinayaa marka qofkii sidaa fahmo waxaa la rabaa adiga marka naftaada waxay jeceshahay iyo rasuulka amarkiisu markay iskhilaafaan tee in la raaca ay tahay ninka caqliga leh markaan nebigu sal ll ly slam mid amarkiisa leanna adiga naftaada naar baad u wadaa nebiguna sal ll ly slam waa kaa soo celinaya taladii marka uu kaaga celin lahaa baad ku diideysaa ood naartii iskugu tuuraysaa wahaakadaa qofka de nebiga sal ll ly slam xadiidkiisa ama sunnadii nebiga ama qur-aankiiba yacni dadka ku waaninayana saasuu la mid yahay waa qof dadkii naartii markaa ka celinaya qofka marka kalena waa qof howtalhamag aho isagu naartii isku tuuraya marka uu talada yeelaynin oo wixii lagula taliyo oo kale marka uunan dhagaha ka furaysto meesha u socdo u naar un bay iska ahaanaysaa qala xadaثna isxaaq bnu musa alanصariyu qala xadaثna macnun qala xadaثna malik can cabdالlahi bni dinar can bni cumara ana rasuula اlahi sal ly slm qaal inama ajalkm waqtigiinu fima khalaa wixii tegey dhexdiisa min alumami ee ummada ah marka la fiiriyay idinka ajelkiina kamaa bayna waqtigiina kamaa bayna salaati اlcasri waa inta udhexaysa oo kale casrka ilaa maqaaribi shamsi ilaa qoraxda dhiciddeeda wainamaa mahalukum tusaalihiina wamahalu lyahuudi wاnasaaraa yahuud iyo nasaara tusaalahooda ka rajulin nin oo kale waa istacmala cumaalan shaqaalo ka dhigtay shaqaale faqaala yidhi man yacmalu lii yaa ii shaqaynaya ilaa nisfi nahaari maalinta nuskeed calaa qiraadin qiraadin iigu shaqaynaya qiraad qiraad hal qiraad ayaan siinaya ilaa maalinta barkeed facamilat ilyahuudu yahuud baa shaqaysay calaa qiraadin qiraadin bay ku shaqaysay uma qaala wuxuu yidhi man yacmalu lii yaa ii shaqaynayo min nisfi nahaari maalinta nuskeeda laga bilaabo ilaa salaati alcasri laga gaaro calaa qiraadin qiraadin iigu shaqaynaya facamilat inasaara nasaaradii baa shaqaysay calaa qiraadin qiraadin bay ku shaqeeyeen uma antum idinku tacmaluuna waxa waad shaqaynaysaan min salaati alcasri laga bilaabo ilaa maqaaribi shamsi laga gaaro qorax dhaca calaa qiraatayni qiraatayni laba laba qiraad ayaad ku shaqaynaysaan fagadibat ilyahuudu wannasaaraa yahuud iyo nasaara markaa yacnii way caroodeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu akharu camalan annaga ayaa xagga shaqada badan wa aqalu inagaa yaraan badan caطaa'an xagga siismadana faqaala wuxuu yidhi hal dalamtukum ma idin dulmiyey min xaqikum xaqiina miyaan wax idinka dulmiyey shay-an wax qaaluu laa maya bay yidhaahdeen qaala fainahu fadlii waa fadligayga uutiihi man ashaa waxaan siinayaa ciddaan doono qaala hada xadiidun xasanun saxiix marka iyadana waa ummaddan iyo ummadaha kale tusaalahooda waqtigooduna waa yaryahay waana ka ajir badan yihiin ummadaha kale ee sida hadda yacni casirka laga bilaabay ilaa qorax dhicibaa waxaa lagu siiyey qiraad qiraad laba labo kuwii kalena waxaa la siiyey hal hal qiraad ayagoo ka waqti dheer taana marka waxay keenaysaa ummaddan inay ummadaha kale ka fadli badan tahay meeshaani xanafiyadu waxay u deliishataa mawaaqiitu salaa masale ku tacalluqdo oo iyagu waxay yidhaahdaan waqtulcasri wuxuu soo galaa idaa saara dillu kulli shayin midlayhi shay walbaa marka uu noqdo hooskiisa labalaab uu noqdo shayga iyo hoosku hoosku marka uu shayga ku labalaabmo ayaa casir soo gelayaa bay leeyihiin waqtigaasna markaad fiiriso de waa koo iyo toban saac meelahaas ayuu casarku soo gelayaa xadiidkan marka say u daliishadeen waxay leeyihiin marka la fiiriyo haddii la yidhaahdo sida jumhuurku qabaan waqtiga casirku wuxuu soo galaa idaa saara dillu kulli shayin midlahu shaygu markuu hooska la ekaado wasaada qaliilan wax yarna uu ka bato hay haddii la yidhaha waqtigaa ayuu casir soo gelayaa ilaa qoraxda ka dhacayso waqti badanaa ku jiro oo waqtiga duhurka ilaa casirka iyo waqtiga waqtiga casirka uu soo gelaya ilaa qorax dhaca ilaa qorax dhaca dheer bay leeyihiin laakiin culimada dhowr jawaabba waa ku jawaabaan da horta waqtigu awalan isaga laftiisaan isla ekayn waqtu sayfka iyo shitaha islama eka ayb midda kale waqtiga casirka laftiisa marka la fii duhurka waqtigiisa marka la fiiriyo ilaa iyo casirka uu kasoo galo waqti dheer baa ku jiro marka uu casirku oo duhurku maalan soo galo labaiyo tobanka ama lixda saacba uu soo galo casirkuna uu sagaal saac meelaha iyo kasii damba uu inta badanba soo galaa halkaa marka waxaa ku jirta taqriiban saddex saac yaa ku jirayso casirku marka marka uu soo galo ama la tukadaba sagaalka saac iyo bar laba saac iyo bar kadibba maqribkaa soo galaya mar walba waqtigan casirkaa yaa yaa yaa dheer jawaabka labaad qaacido yani waxaa jirta masale fiqhi iska yani ama qaacidaba u eg ama daabit noqon karto sideed haddii masale laysku qabto nina uu keeno daliil ku soo arooray mas'alada lafteeda ayuu nin keenay ninka kalena wuxuu keenay daliil aan mas'alada kusoo aroorin ee min dariiqi listinbaat iyo looga qaadan karo ayuhumaa yuqadam waxaa la hormarinayaa ninka yacni naskan aan mas'alada kusoo aroorin ee lagama rajixi karo oo isaga inta raajix laga dhigo kii mas'alada kusoo arooray ha laga taga haddii la yidhaah midkan oo aan kusoo aroorin oo can dariiqi listinbaad looga qaatay ha la hormariya in la yidhaha sax ma ah ibnu rajab kitaabkiisa fatxulbaariga amhilo badan buu keenaya hadda arrintan sidaas oo kale waay xadiidkan nebiga uma soo kaxaynin inuu ku caddeeyo salaatlcasri waqtigeeda looma soo kaxaynin maxaa loo soo kaxeeyey adiga xadiidkan maxaa loo keenay ya mahmaaha loo keenay iyo fadaaisha in lagu maahmaaho ama laystusaaleeyo yacni ummaddan labadan ummadood say u kala fiican yihiin say u kala fadli badan yihiin sax saasaa loo keenay ee looma soo aroorinin waqtiga casirka goormau soo galaa nebiga xadiidkan inuu ku bayaaniyo uma keenin xadiidka caa-isha ee nebigu waa tukan jiray washamsu murtaficatun iyo amase yacnii qoraxdii oon weli ka bixin qolkeyga iyo qofku intuu nebiga casirka la tukado ayuu aqsal madiina intuu tago qoraxdiina weli washamsu murtaficatun iyana waxaa loo soo arooriyey waqtulcasri in lagu xadeeyo laguna caddeeyo saas marka inaad u fahamtaan ayb qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix halkan wuxuu ka bilowda wuxuu gelayaa abwaabu fadaa'il اlqur'aan abwaabu fadaa'il اlqur'aan buu gelayaa kadib wuxuu gelayaa abwaabu alqiraa'aad ayuu gelayaa kadib kitaabu tafsiir buu gelayaa abwaabu tafsiir oo dheer buu gelayaa ilaa uu ka bilaabo suuratu alfaatixa ilaa iyo suuratu nnaas ayuu gelayaa kadib marka manaaqib iyo wax lamida iyo aadaab unbaa dhinaanaysa kitaabka waxaa hadda maalan fiqi badan axkaam iyo mar horey soo iyo axkaamtii way soo yar dhammaatay halkan wixii ka dambeeya un fadaa'il iyo intii muddo-aba kitaabu lbiri wasilaba laga soo bilaabo abwaabu lbiri wasila halkaasuu ku jiray hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed